إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ku dhowaad toban qarax ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho kuwaasi oo marayay qaybo ka mid ah shabeellaha hoose dagaal ayaa lagu qaaday saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gedo waraabe ayaa dad ku dhaawacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jiray gumeysiga itoobiya maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in magaalada baardheere ay ka eriyeen wasiirka amniga ee dowladda federaalka wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan degmada xudur ee gobolka bakool waaligii wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa la dardaarmay haween daaciyaad ah oo dooro loogu soo xiray degmada boqa qable ee wilaayadaasi askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose abay axmed ayaa xasan sheekh ugu yeeray magaalada adis ababa ee xarunta u ah dalka itoobiya warka dibadda dab xooggan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kacay magaalada new york ee dalka maraykanka موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo fidsan ku dhowaad toban qarax ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye ee sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho kuwaasi oo marayay qaybo ka mid ah shabeellaha hoose warkan iyo war kale oo ku aadan dagaal lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa inoo haya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xere askarta dowladda federaalk ah oo ay ku leeyihiin degmada baardheere ee gobolka gedo rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar hamendheelmada ku qaaday xerada askarta dowladda federaalka ah ee loogu yeero baraxow ee ku taala degmada baardheere ee gobolka gedo welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilado qaraxyo ah waxa ay ku weerareen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho qaraxyadan oo gaaraya ilaa toddoba ayaa waxay si gaara kaga dhaceen inta u dhexaysa deegaanada lambar lixdan iyo ceelwareegow lix ka mid a qaraxyada waxay si gaara u haleeleen askar lugeynaysay halka midka kalena uu haleelay gaari hamar ah waxaana qaraxyadaas ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ka soo gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa qaraxyadaas ku naf waayey halka uu gubtay gaari hamar ah dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale qaraxyo kala duwan ciidamadan shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo lambar lixdan halkaas oo tiro ka badan toban ay dhimasho iyo dhaawac uga noqdeen
waraabe ayaa dad ku dhaabacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga itoobiya cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa waraabe weerar ku qaaday laba wiil oo ku sugan deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waraabahan ayaa labada wiil waxa uu ku weeraray deegaan lagu magacaabo dhagaxyucadda oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka soomaali galbeed labada wiil ee uu waraabuhu dhaawacay ayaa lagu kala magacaabaa abshir maxamed ismaaciil xariir oo lix iyo toban jir ah iyo wiil kale oo afar iyo toban jir ah oo isagana lagu magacaabo rooble maxamed xuseen waxaana loola cararay isbitaal ku yaala degmada gaashaamo iyadoona ay dhaqaatiirtu sheegeen in xaaladooda caafimaad ay la tacaalayaan dadka deegaanka oo warbaahinto ka howlgasho gobolkaasi soomaali galbeed waraysatay ayaa ugu dambeyn xaqiijiyey in ay dileen waraabaha labada wiil dhaawaca u geystay waxaana ay sheegeen in ay ku dileen meel kayn ah oo markaasi ku dhuumanayay si kastay ahaataba waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo badanayay xayawaanaadka halista ah oo dhibaato u geysanaya dadka ku nool dhulkaasi soomaali galbeed iyadoona meelo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya oo ay dhibaatooyin ugu geysteen dad badan maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in magaalada baardheere ay ka eriyeen wasiirka amniga ee dowladda federaalka cabdalla mukhtaar ayaa warkaani faahfaahinaya maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa waxa uu eedeen u jeediyey wasiirka amniga ee dowladda federaalka cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag guddoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gedo ugu magacaaban maamulka jubbaland aadan maxamuud dhagacadeh ayaa waxa uu sheegay in wasiir fartaag uu magaalada ka waday isku dhaca ciidanka ayna dib ugu celiyeen diyaaraddii uu ku yimid in la yimaado oo diyaarad ingeer inta loo yimaado ayada oo waxtarna aan loo wadin wax dheefna aan loo wadin inta garoon laga soo dego la isku sawiro ayada oo ay baahida deegaankaas ka jirta xataa aan loo kuurgelin diyaarad la ysaga laab inaan inta badan ka feejignaano markay xaruntii gobolka kusoo fashilmeenna maanta ayagoo diyaarad wata oo diyaaradda garoonka u fadhiday igu soo hor yimaadeen degmada baardheer ayaga oo wax dan ahoy u wadaan iyo wax mashaariic ahoy wadaan aysan jirin bay yimaadeen ujoodkana wuxuu ahaa dee danihii guraacnaa ee awalba siyaasadda loo waday waana laabteen hadda xamaray ku laabtay waxaan nahay maamul waxaan ku joognaa sharciyad waxaan ka tirsannahay dowlad goboleedka jubbaland ciddii siyaasad guraacan xafiis dowladeed ku weerarta ama kula wareegtana aakhir sharciga aan shaqayn doono waxaana loo soo laaban doonaa mar aan ay ku habboon tahay in la isugu yimaada waxaa weli taagan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud wilaayadii islaamiga ah bakool ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan degmada xudur ee gobolka bakool warbixinta warkaani waxaa inoo diyaariyey cali aadan xasan munaasabad si heer sare ah loo soo agaasameeyey ayaa ka dhacday deegaanka salmaan ee hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool xafladan ayaa lagu dahfurayey iskuul maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta ay ka hirgeliyeen deegaanka munaasabada lagu dahfurayey iskuulka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee bakool salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waaligii walaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa dardaar muhiim ah u jeediyey dadka degan deegaanka sarmaan ee loo furay iskuulka cusub may ballana reer sarmaan haddii sangatiin fursad iyo guryahaasiin ku galli deega may la raha iskoola inta ka furun islaami a iyo halka hees may habaraaw muustik may habaraaw ogsantiin waagii siyaad bara dowlada qabna guri jarnay hataa ogsantiin dadki hadeeriya og gabro maylangili jiray shaato oo gaamgaab ee isurwaal buume ee lahangeliyahay jilbo ku feedinahay tay maa may ogolayn madag madag feedinahay intaada gabdho mutaxajibaadu fasal gooni awaleyn iyo halka kuriiti iyo marka manamis garab fadheedayan la imeelo shal fadheedayan wanaagaas iyo walbarashadaas oo meel dheer anka safar fadan iyo ilaahay idin siin gasheene may ballanaa xereed may laara jaray maalin walba jidmijii fasolare fursadaas ku faa'iidaysada maalimiin oo deegaankin ee ilaahay barakaaya horta walgorodaayan iyo marka dowru langaadi muddo taqriiban ma maleeya sida bilood weliba wilaayada mee xarakad shabaal mujaahidiin dowrahan qabatay dadka inka sarreeyay oo iskuulaadkun iyo muqararkun daraasayntiis ilanka talagalay iyo marka habaraayan walaa yoo dirikaayan walayo ha qaadeen umana wala habaray oo dowraha ka qaadeen insha allahu tacaala ilaahay barakaayo marka in laku faa'iidaysado nuuna kormeerka aan badiyaana iyo halkii hayka warqabooy waalidiinta way ballanaa insha allahu tacaala owlaada tarbiyadiya hadii ilaahay qiyaamolkoo horsadee waalidka ata kullukum raacin wa kullukum mas-uul an raaciyati may kumid ahay xadiidka wrajulu raacin fii ahlihi wa huwa mas-uul an raaciyati ehelka ka owlaadata iyo bilaantata adi ilaahay holkoo weydiiya maalinta qiyaama geeka fursada taalla unuga marka jahli ayka noolanee gaala ay angalan galnee aqiidiis barado rabishay barado islaamnimadiis barado nabishayna barado walbar qaar ka mid ah nuqabada kasoo qayb gashay munaasabada iyo ganacsatada ayaa iyagana waxay dhankooda soo dhaweeyeen iskuulkan lagu soo kordhiyey deegaanka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may nasiib wanaagan helay iniyo mayba tuuladii deriskaan ahayti olog lahaayni mayba madrasa la kafurow la hariirni maamulka islaamkii gobolka bakool isla fadhiin alxamdulilah ilaahay ka mahadsan un horta may barada jarneena qur-aanka lafdi iyo barada jarneen iyaalka mayba yoo la bara jari sabadanaanba iyaalka oo mayba megelka ah gebro maybu ahaa maalmaal baraanib hata sanooyinkan dhowdhowaya maybu aha walaago gebro la kanagday alxamdulilah alshukru lilah ilaahayaan ka mahadiyaan anka shukriyaan uma bacdigooda lanki arantungnin qalqaali malaaga le maamulka le mujaahidiinta le madaxa sare le hadhowaada walaalayaala dhowaan bacdaje san sugaani diyaarahayni isqooladun si unuuba dhiigani weliba walhanoodaay amee walahayni geeka ilaahay hoobasansheeni hadhowaada unuuna diyaara enna dheeftii oo mayba waa isin hanin rorteen diyaaran enna maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaallo ku bixinaya dadka ku nool meelaha ay maamulaan wilaayaadka islaamiga ah si loo kubciyo aqoonta diineed ee bulshada waaligii wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa la dardaarmay haween daaciyaad ah oo dowro loogu soo xiray degmada buqa qable ee wilaayadaasi warbixintani waxaa eegaya maxamed qaasim dowradan oo uu soo agaasimay maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dowradan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa loo qabtay haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee gobolka hiiraan xafladii lagu soo xirayay dowradan oo ka dhacday howlka weyn ee sheekh xasan barsane ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmada diinta islaamka iyo martisharaf kale qaar ka mid ah haweenka dowrada loo soo xiray oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey maktabka dacwada dhanka kalena ka codsaday in lasoo celceliyo dowraadka ceynkan oo kale ah annagoo ah gabdhaha muslimaadka ah daaciyaadka ah oo ku nool walaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaa noo socotay ayaantan dowro aan ku qaadanay saddex maalmood dowradaas oo noo haayay maktabu dacwa ee maktabka dhexe ee xarakada shabaal mujaahidiin waxaan halkan u fadhinaa maanta xalfad ay noola soo gabagabeeyey dowro ay noo socotay saddex maalmood waxaan noo soo jeedinayaa dowradaas maktabka dacwada waxaan ilaahay u mahad celinaynaa inuu ilaahay naga dhigay gabdho muslimaad ah oo malaayada ku nool haddana na baray cilmi ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaa lagu daraaseeyey dowrada saddexda maalin arrimahan soo socdo kow waxaa lagu daraaseeyey qawaacid uliimaan tacriifu liimaan cinda ahli sunna ahmiyat qawaacidu macrifat liimaan manshan isaac bayna ahli sunna wa ahli bidac bima yasbit lislaamu mari wabima yastamiru qodobka labaad wuxuu ahay durqu tadriis idaarat lwaqti ahmiyat lwaqti idraaku salafi liahmiyat lwaqti khasaa'is lwaqti khuduwaat idraaku lwaqti irshaadaatu caama xawla qaa'imat alacmaal ugu dambayntii gunaanadka xafladda lagu xirayay dowrada waxaa ka hadlay sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga gobolka hiiraan asigoo la dardarmay haweenkii dowrada lasoo gebagabeeyey xafladda ama kulanka aan goobjooga u nahay waxaa ammaan ugu filan in ay tahay xaflad dowro loogu soo gebagabaynayo gabdho culimo ah oo cadadka intaa la-eg ah daaciyaad oo u taagan in ay gaarsiiyaan risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah xafladda intaasaa ammaan ugu filan waa kulamaad ay naadir tahay dunidu inay soo mareen marka loo fiirsho wakhtiga aan soo marnay waxaad tihiin gabdho daaciyaad ah ilaahay shareecadiisa bartay waxa maanta shaqada laydiin diraya iyo mas-uuliyadda dareema laydiin leeyahayna ay tahay in risaalada nabiga aad gaarsiisaan cidda aad ugu dayanaysaanna ay tahay hooyooyinkeen ama hooyadiin ee caaisha iyo gabdhihii la midka ahaa saxaabiyaadka ahaa ee kuwa wanaagsanaay o dhan ilaahay subxaana wa tacaala marka baahiyaadkiinna ha idiin daboolo ilaahay subxaana wa tacaala asagaa baari ah asagaan waxba waayin asaga ayaa naxariis badan ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa owlaadda inuu idiin caafiyo baarra inuu idinkaga dhigo ragga iyo kuwa idinla xidhiiro walaalihiinnaho muxuu ahaa aswaajtiinna ana inuu idinkaga dhigo kuwo idinkugu kaalmeeya camalka jihaadka iyo dacwada iyo khayrka aad ku jirtaan jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan qabtay dowraad kala duwan kuwaas oo sare loogu qaadayo wacyiga aqooneed ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ee shabeellaha hoose sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar askarigan oo lagu magacaabo salaad mawlid xuseen waxa uu ka mid yahay askarta dowladda federaalk ee duulaan ku jooga degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose kaas oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada hoose salaad ayaa waxa uu ka mid yahay askarta dowladda federaalk ee loogu yeero afar iyo tobanka oktoobar kaas oo tababar ku soo qaatay magaalada muqdisho isagoon la soo goostay qori bkm iyo qori ak forty seen ah askarigan isa soo dhiibay ayaa waxaa wareysatay warbaahinta islaamiga alfurqaan ugu horeen waxa uu ka waramay xilliga uu ku biiray askarta dowladda federaalk iyo halka uu ka raacay waxa uu sheegay iyagoo ku safraya inta u dhexaysa buufo iyo janaal ay la kulmeen qarax miine oo lagu aasay waddada iyagoona halkaasi ku gaaray khasaare nafyo maalba leh magay salaad mawliid xuseen mioo janaal la dhahay afar iyo tobanka oktoobar guuti la dhahay labada kun sideed iyo tobankii tababaraha muqdisho lay kusoo qaatay kowdii waxaanu nagu hareeyay miiloo la dhahay school blucy waxaa kusoo jirnay laba bilood jab ilaa saddex biloodna aheedno meelahaas haddana waxaanana keenay meel oo generaal gordon la dhahay haddana waxaan joognay hal sina amala meeshii soo joognay waxaan soo aadnay noo soo wareejiyey janaalana noo soo wareejiyey wadadan dheer oo lambarlahadan iyo buufo u dhahaysaa kusoo safarnay meesha qaraha ka dhacay ba gaari biijiya qaraha la kacay afar qof aa ku dhintay qaarna waa ku dhawaameen sidii aan kusoo marnay ha hofkeyga waa wataa qori oo aakeyga qori betema wati iyo bosh sidoo kale salaad ayaa ka warmay gobodfalladii iyo dhibaatooyinka ay u geysan jireen dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada janaal iyo deegaanada kale wallaahi nin horta gobodfallo badan waa iska jiraan salaadii waa ugu dambaysay mid midaa agteena waddo oo agteena maraysa isagoo maraya aaneef ariga ka fokaday juq oo horteena u galay juqdii markuu galay odayoo dhan neefkana soo baxsana marka markii juqdii si ugu socday kuwa laankii unbuu dhinaca kale u gudbiyey kuwo kale oo iyagoo hortooda ku socday arkeen halkaas inta maxaa kusoo geliyay shabaab oo dhahen olay la dhahen yarkii garaayaaba dhahenniyo adima qof waalid soo koriyo miyaad ahayn qof sideetan jira oo dhalinyaro oo hadda aan ahayn maarkino maadi derbi maa kusoo kortayaan dhahay marka ula dhacaysa qof waalid soo koriyo markiid miyaan radaab shabaab ayaa dhahen shabaab ma anaga nagu soo hogaaminaysa inta iyada ku jirta malakumi waaba geli rabayaa dhahen ugu dambeyn askariin ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa ay weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha hadda ugu baada inay maarkino ay iskaga soo tagaan kolley iyagoo muslim ah inay maarkino diin maarkino la dagaalamaan intay diinta ay garab istaagi lahaayeen inay diintooda garab istaagaan oo meesha iskaga soo tagaan aan dullinimadaas iyo afar iyo labaatan saa maarkino qori oo ammaankiis go-on yahay kabiyoror ku taaganaa kolley iskaga soo tagaan ugu baagi lahaa askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si raxraxan u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo isaga soo baxaya safka shisheeyaha ee ku soo duulay dalka iyagoon la soo goosanaya hubkii loo siiyey in lagu dhibaateeyo shareecada islaamka iyo ehelkeeda abay axmed ayaa xasan sheekh ugu yeeray magaalada adis ababa ee xarunta u ah dalka itoobiya farxaan cali ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ugu yeeray magaalada adis ababa ee caasimada itoobiya xasan ayaa maanta safar ku tegaya adis ababa isagoona kulamo la qaadan doona abiy axmed arrinta ugu weyn ee uu abiy kala hadli doono xasan sheekh ayaa la sheegayaa inay tahay dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay ku gaareen magaalada ankara kaas oo xabashida lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadoo wararka kale ee soo baxaya ay sheegayaan in kulanka uusan ka marnayn sidii ciidamada itoobiya ay uga mid noqon lahaayeen waxay ugu yeereen howlgalka awsom safarka xasan sheekh ee itoobiya ayaa imaanaya xilli mar sii horaysay uu safar ugu socdaalayay dhiggiisa eritrea ee afweerka uu sheegay inuusan dulmari doonin hawada itoobiya islamarkaana sheegay in itoobiya ay wax walba uga daran tahay shacabka soomaaliyeed ayaa madaxda dowladda federaalka ku dhaliilay sababta itoobiya ay iyadu u imaan la-adahay muqdisho waxa ay doonaysana kala macaamisha soomaaliya islamarkaana iyaga u diiday inay qabkaasi yeeshaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in safarka xasan sheekh maxamuud ee adis ababa uu yahay mid halis ah maadaama dowladda uu shalay ku calaamadeeyey cadowgiisa koowaad uu tegayo wax walbana ay uga imaan karaan waa sida ay hadalka u dhigeene tani ayay ku tilmaameen fashil siyaasadeed oo soo wajahday xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud dumarka ku dhaqan degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyada ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka maxamed sheekh ayaa warkaan inoo haya waa munaasabad ballaaran oo dhowaan ka dhacday degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ay ku wareejinayaan haweenka ku dhaqan degmada salagle hadiyado qaaliya oo ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore dagaalka oo ay kula loolamayaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye oo duulaan gardaro ah kusoo galay dalka soomaaliya xafladda hadii wareejinta ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka degmada salagle culimaa uddiin waxaa garad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool saragle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka mindheer garadka degmada saragle kuwaasoo bogaadiyay hadaayaadka ay wareejiyeen dumarka degmada saragle waxaa kaloo mahadle gabdhaha muslimaadka ah ee maanta wajiga naga taagan ee diinta ilaahay u taagan ee waxaan horteyda ka muuqda keenay insha allah ilaah baa ku mahadsan fadhigan aan ku kulannay aan xaflad oan ku wareejinayno agabkii mujaahidiinta loogu talagalay gabdhaha degmada saragle ay ku wareejinayaan gabdhahan xortaanada fadhiyo oo agabkan kala duwan ee jihaadka ku bixiyey waxaan leenahay iyagana ilaahay weynaa waaxidkaa ajra ka siiyo
intii ay socotay xafladda mid ka mid ah haweenkii muslimaadka ah ee wareejiyay hadyadaha ay ugu talagaleen ciidamada militariga al-shabaab ayaa ka warantay waxyaabihi ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aniga oo ku hadlaaya magaca gabdhaha walaayada salagle waxaan halkan kusoo diyaarinay agabyo kala nooc ah agabyadaasoo aan ugu talagalnay walaalaheenna mujaahidiinta ah aanna garab aan u nahay mar walba hiilihoona aan la garab taagannahay agabkaasoo kala noocnooc ah waxaana ka mid ah soddon iyo shan loor oo buskud ah waxaa kaloo ka mid ah afartan kartoon oo timir ah waxaa ku xiga toddobaatan iyo lix oo go'yaha la huwada ah waxaa ku xiga boqol lixdan iyo lix oo caagadaha oo tolanayaasha ah waxaa kaloo ku xiga bacooyinka oo magaratay roobka la ysaga celiyo oo ma garanaysaa mujaahidiinta ay taaganayaan waxaa ka mid ah xarga ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah shaambooyinka yaryar oo aymaroonta ah sidoo kale mid ka mid ah dumarkii hadiyadaha bixiyey oo ku hadlaysay luuqadda carabiga kana hadlaysay sida ay ugu heleen yihiin garab istaagga ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ونحن أمهات المجاهدين وزوجاتهم وأخواتهم وهنا اليوم لكي نقدم بعض الهدايا لإخواننا المجاهدين في الثغور ونقول لهم أنتم الشمس الذي ستشرق بإذن الله وأنتم الأبطال في شرق إفريقيا فواصلوا طريقكم واصبروا واثبتوا إن الله معكم الله الله في جهادكم فصبر ساعة ثم تكون لكم العاقبة بإذن الله ugu dambeyntii mid ka mid ah dumarkii hadiyadaha ku wareejiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u warantay warbaahinta islaamiga iyadoona ugu baaqday dumarka dhigooda ah inay ku daydaan ficilka kudayashada mudan ee ay sameeyeen waxaan u sheegaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee ku noqon degmada salagle siday maanta wax u keeneen maalin walba inay xoolahooda ay u baxsadaan waxaa waaye dadka salag la jooga waa dad khayr badan waa dad khayr looga bartay waa dad diintooda inay usreeyaan jecel waaye
si kastaba ha haatee dumarka muslimaadka ah ee ku nool wilayaadka islaamiga ah ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lafdhabar iyo udub dhexaad u ah jihaadka caalamiga ay wado xarakada al-shabaab kaasoo la isaga dafcinayo ciidamada shisheeye ee jinsiyadaha kala duwan leh iyo kuwa soomaalida ah ee daacadda u ah dumarka ku nool wilayaadka ayaa kaalin libaax leh oo mugla ka qaatay dagaalka ka socda waddanka waxyaabaha xusada mudan ee baalka dahabiga ah iyo safaxaadka dhalaalaya u galay waxaa ka mid ah inay iyagana sii labajibaareen hadiyadaha markii duulaan aan laga fiirsan oo laga soo baaraandegin oo qari isku turnimo ah uu xasan sheekh maxamuud uu durbaanka u garaacay kaas oo ka dhan ah wilaayaadka islaamiga hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qiray in dumarka muslimaadka ah ee ku nool wilayaadka kaalin mug weyn oo la dhayalsan karin ay kaga jiraan jihaadka ka socda dalka soomaaliya si gaar ah xamladii uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ay kaalintooda kasoo dhalaaleen jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa abaalmarino guddoonsiisay macallimiin bartay qiraa'aadka qur-aanka kariimka kadib xaflad ka dhacday degmada saakow mar kale iyo cabdiqaaliq macalin cabdiweli
duhurnimadii isniinta taariikhduna ay ku beegneed labaatan iyo sagaalka bisha lixaad ee jamaadul aakhir kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaa masaajidka weyn ee alhuda ee ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka dhacay munaasabad heer sare ah oo ay kasoo qaybgaleen guud ahaan mucalimiinta madaarista degmada saakow iyo mas-uuliyiin iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada degmada saakow xafladan oo agaasimkeeda iyo iskudabridkeeda ay lahayd jamciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona xafladani ku bixisay abaalmarino qaali ah waxaa halkaasi abaalmarin qaali ah lagu siiyey macalim aadam xuseen mukhtaar oo ku guulaystay barashada laba qiraa'o ee kale ah qiraa'atu xafsa iyo qiraa'atu shucba isagoona halkaasi lagu siiyey abaalmarin ka turjumaysa in uu bartay labadaasi qiraa'ood ugu horeen waxaa munaasabadda qur-aan ku dahfuray mucallimkii halkaasi abaalmarinta lagu siiyey isagoona ku akhriyey qiraa'atu shucba
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh cabdiweli muudey isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaran ku aadan barashada qur-aanka kariimka ilaahay ha barakeeyo tabaaraka wa tacaala wax la tacdiimiyo oo la weyneeyo waxaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan qur-aanka alla noo soo dejiyey leanna manhajka keliya ee nolosha noo ah weeye qur-aanka in dadka muslimiinta nudqiga laga saxo oo tasxiixii lala yimaado oo qur-aankii sida nebiga loogu soo dejiyey calayhi salaatu wassalaam ummadda ay u gutaan waa waxa nebiga loogu soo dejiyey calayhi salaatu wassalaam allana tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih kuwaynu kitaab siinay qur-aankii bay akhrinahayaan tilaawadiisa xaqa ah bay akhrinahayaan marka xuruuftii bay saxahayaan nudqigiisii iyo tasxiixiisii bay la imaanahayaan tajwiid bay kula akhrinahayaan oo qur-aanka alleh sida nebiga loogu soo dejiyey bay u akhrinahayaan dadka ayaga waa dadka qur-aanka rumeeyey sida ilaahay caddeeyey tabaaraka wa tacaala sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ogaas biyey ogaas axmed ogaaska beesha macalin weyne isagoona si qaas ah ula hadlay mucalimiinta dhanka kalena kula dardaarmay in ay dadaalaan oo ay xoogga saaraan barashada qiraa'aadka in ardayda dugsiyaallana kao macallimiinta ee fahamsiyaayaan waalwalba oo qur-aankaasay reebow wali ogoli waa nicmo geedka maalinkan abaalmarinta la siiyahay maalin ee abaalmarintan laga siiyahay jaa'isadan micnaha may uu ahaa jaa'iso oo imtixaan ew haddii wali lakiin edmadi oo jaa'iso la keensiiyey may la faday sidii ilaahay anka talagali inaad hankubat kiinkunagana eestatus iyo halkuu aragoy iyo maalin hebel abaalmarinaa la siiyey haata ilaahay daartiis macallimiinta kale siin maysan lahaa halka dawdaya maalinka fadhiga dambe iyadoo maalinkuna ahayn maalimiin badan u ijaazo la siiyow inay ku kulan ilahayna deersi markana waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey sheekh abuuruqiya isagoona kelimadiisa ay u badneyd dardaaran ku socday mucalimiinta isagoona mucalimiinta kula dardaarmay ammaanada iyo in ay carruurta ka warhayaan الله سبحانه وتعالى وحوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانذي ودي ذي وحبار واي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض سماواتك أو خلائقك كنول مركي لقى الله أي كدر أنت هاي كور لك كنول أي كانوا حي أي كانوا يقاذوا واي buurahan oo dhagxaanta ku samaysan ayaa imaanadii iyakana qaadi waayeen waa diideen baale imaanadii dhulkan diidey cirkii diidey buurihii dhagxaanta ka samaysanaayeenna diideen barteeda maa looga tegay may waxmalaha alinsaan bani aadam baa qoorta surtay maxaa ku kallafay laba shay innahu kaana daluuma jahuula haddii imaanada la gudu waayana waxaa weeyaan su-aal unbaa jira amaama allahi lisku weydiin haddii imaanada sida la rabay loo gutana ayadna fa bihaa wa nicma ugu dambeyn waxaa abaalmarin la guddoonsiiyey mucalim aadam xuseen mukhtaar waxaana la siiyey abaalmarin ka turjumaysa inuu bartay laba qiraa'o oo kale ah xafsa iyo shucba haddaba waa tan ku dhawaaqidda abaalmarinta waxaan rabnaa in aan ijaazo siino macalim aadam xuseyn maxamed mukhtaar saddex qiraa'o إن شاء الله وحرمنا إن أن إجازة معلنك قدون سينو إذن كنات كأهاتان مركات معلنك نوحالين هاي أو دردارن أه أولا معلنو الله سبحانه وتعالى كأبسو أمانة سيدة وإلاله jamciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal dheeraad ah ku bixinaysa soo saaridda mucalimiin xufaad ah oo bartay qiraa'aadka waxaana machadka assaqaawi ee faracyo badan ku leh wilaayaadka islaamiga ah uu soo saaray mucalimiin badan isagoona dadaal dheeri ah ku bixinaya guud ahaan barashada qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka
warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta alfurqaan haatanna warka dibadda dab xooggan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kacay magaalada new york ee dalka maraykanka dab weyn ayaa ka kacay magaalada new york ee dalka maraykanka kaasoo gubay ku dhowaad lix guri oo dabaqyo ahaa waxaana dabkan dimintiisa ka qayb qaatay ilaa laba boqol oo dabdemis ah kaasoo weli kusii fidaya xaafado hor leh oo ka tirsan magaalada new york dabkan ayaa sababay dhaawaca toddoba qof sida ay sheegeen laamaha caafimaadka ee magaaladaas toddobada qof ayaa kala ahaa shan ka tirsan shaqaalaha dabdemiska iyo laba qof oo rayd ah halka boqolaal kale lagu amray inay isaga baxaan guryahooda gabaadna ay raadsadaan isbuucii lasoo dhaafay ayuu sidan oo kale dab xooggan ugu kacay magaalada los angeles ee gobolka californiya magaaladan ayaana inteeda badan gubatay waxaana basbeelay wax ka badan toban kun oo guri halka ay ku barakaceen ku dhowaad hal milyan oo qof musiibooyinka rabbaaniga ah ayaa ku soo badanaya dalka maraykanka iyadoo uu hal xili dalkan la ildaran yahay musiibooyinka duufaanada ah kuwaasoo wata roobab mihigaan ah halka qayb kalena ay la ildaran yihiin kulaylo daran oo sababa dab xooggan wararkii alfurqaan waa naga intaa